dhakhtar libaan saciid waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta baxnaaninta cudurrada ku dhaca carruurta waxa uu waraysi gaar ah siiyey radio snaib waxauna si khoto dheer kaga hadlay xaaladaha caafimaad ee ubadka xaaladaha caafimaad ee ubadka yar sida ay tahay in waalidiintu ay kaga warqabaan isbedelada caafimaad ee ku imaanaya carruurta iyo habka ay tahay inay baxnaaninba ugu sameeyaan carruurtu ka hor inta aynan helin caqli ku filan oo ay ku kala cabiraan xaaladaha badqabka jirkooda iyo xanuunada jirkooda soo wajahay waxay u baahan yihiin kawarqab iyo baxnaanin joogto ah waxaana si arrinkaasi loo hirgeliyo waalidiinta loogu baaqay in ay ku dadaalaan sida ay kaga warqabi lahaayeen xaaladaha kala duwan ee caruurtooda marka laga hadlayo dhallaanka ee caruurta badbaadada bukaankuba waxay ka dhigan tahay ka hortagga waxyeelada caafimaad ee sababi karta daryeelka caafimaad waxay sidoo kale ku lug leedahay sababo lagu yareynayo ama lagu ciribtirayo qaladaadka caafimaad ee dhaawacyada badbaadada dhallaanka waxay ka duwan tahay way ka duwan tahay tan dadka waaweyn sababtoo ah caruurta iyo dadka waaweynka badanaa qodobo muhiimaha jiro oo mataqaanaa dhallaanka in mataqaanaa badanaa loo sameeyo waxaa ka mid oo kale qiyaasta daawada ugaarka ah dhallaanka ama caruurta in lagu siiyo miisaankoodao kale iyo aaladaha ama qabka loo isticmaalo oo qalabka ku habboon oo loo isticmaali karo in caabuqa la xiriira daryeelka caafimaadka oo kale sidoo kale iyo daryeelka socodka daryeel socodka ama gudaha isbitaalka oo kale in lala socdo caruurta iyo xogashada koritaanka in lala socdo sidoo kale koritaanka cunuga iyo in caruurta lagu sameeyo wax la yaraha kormeer la-aan sidoo kale waxyaabaha ka mid a gubashada iyo biyaha inay ku dhici biyoo kale inay ku dhacaan ama gubtaan oo kale waxaa ka mid a waxyaabaha daryeel la-aanta keena caruurta yaryarka ah liqitaanka oo kale haddaa ku dhigto caruurta yarka waxyaabaha sida alaabta caruurta ku ciyaarto kale waa xariga leh waa iska laqaan cunto aan si wanaagsan loo karin oo kale way laqaayaan waa in laga warqaba waxyaabaha qaar sariirta ku seexdaan oo kale inuu qalmin oo keeni karta inuu ilmuhu cunto ka dhac uu ku ceejismo oo kale ayadana waa waxyaabaha dhibka oo keenay kamid yihiin waalidiinta iyo bulshaduba labadu waxay door muhiima ka ciyaaraan ilaalinta iyo badbaadada bukaanka iyadoo si wada jira ula shaqeynayo bixiyaasha daryeelka caafimaadka si loo hubiyo in daryeelku uu ugu wanaagsan ay helaan caruurtooda ayna sameeyaan mar kasta inay la shaqeeyaan dadka tallaaliska tallaalka wado iyo dadka maaragtay bulshada adeega caafimaad u qabanaya inay la shaqeeyaan marka sidaa darteed waxaa jiro qodobo muhiim oo doorka ay leeyihiin waalidiinta oo caruurta ku leeyihiin inay u sameeyaan ka qaybgalka inay daryeelka caafimaadka inay ka qayb qaataan waalidiintu waa inay si fircoon uga qayb qaataan daryeelka caruurtooda gaar ahaan haddii ay yaryar yihiin waxay ka qayb qaataan karaan xaqiijinta iyo badbaadada iyagoo si fiican u hubinaya daawooyinka la siinayo saraakiisha baratay xaaladaha caafimaad ee caruurtu waxa ay soo saaraan baaqi ku aadan kawarqabka caruurta ka hor xilliga qaangaarka